dowladda hoose ee magaalada hargeysa ee maamulka somalilan ayaa soo saartay awaamiir ku socota dadka ku ganacsada wadooyinka suuqa waaheyn ee magaalada hargeysa dowladda hoose ee hargeysa ayaa ugu baaqday dadka ku ganacsada hareeraha wadooyinka suuqa waaheyn inay baneeyaan muddo afar iyo toban maalin ahna ay halkaas ugu guuraan cabdikariin axmed mooge maayirka magaalada hargeysa ayaa ka warbixiyey ujeedka awaamiirta ay soo saareen muwaadin sidaad og tahay gubashadii suuqa waaheen waxay naga soo gaadhay dhibaadu weyn oo ilaa maanta aynu la halgamayno inaynu ka soo kabanno qaranku ma doonayo inay dhibtaasi soo noqoto waxaanu samaynayaa wax kastoo suuragalah ilaahay naguma soo celiyee si aan dhibtii ka dhacday suuqa waaheen mid la mid a aanay noogu soo noqon waxaa la samaynayaa wax kastoo suuragalah waxaa la qaadanayaa go'aamo qarqadhaadh ogeysiiskanna wuxuu daaran yahay in lagu soo gaadhsiiyo oo muddo lagu siiyo inaad kaga guurto waddooyinka suuqa waaheen dhowr fays baa hawshaa loo geli doonaa iclaamkani iminka wuxuu khuseeyaa waddada jidka wadnaha marka aad joogto waddada u kacda briijka hadhwanaag ama kaalintii basbaas dhinaceeda marta iyo waddada dhinaca city santarka galbeedka ka marta inta waddo u dhaxaysa ee u socda bari iyo galbeed iyo koonfur iyo waqooyi ayaa laga guurayaa taasoo macnaheedu yahay marka jidhka wadnaha ka dhaqaaqdo ilaa aad ka gaadhayso dooxa waddo kastoo jidhka wadnaha ka dhaqaaqday oo labadaa waddo ee aan soo sheegay u dhaxaysa ilaa ay dooxa ka gaadhayso waad ka guuraysaa labadaa waddo dhexdooda waddo kasta oo galbeed u socota ama bari u socotana waad ka guuraysaa albaabka guriga dhisan ee daarta ah ayaa lagu ekaanayaa si kastaba bannaynta waddooyinka mara suuqa waaheyn ayaa ka qayb qaadanayso fududaynta isku socodka gaadiidka iyo dadweynaha